bismillahi ramaan raxiim aad waa umahadsantihiin anigu kolley shirkaasi markii horeba sida aan u arkayay ayaa waxay ila muuqataba inuu ka soo baxaynin wax maslaxad oo soomaaliyeed iyo mid puntlandba inaysan ka soo baxaynin markii horeba aragtida aan qabay taasi ahayd tii baana ka soo baxday oo noqonaysa mid aanan shacabka reer puntlandna aan wax u ahayn oo macno u samaynaynin tan soomaaliyeedna aan macno u samaynaynin sababna
sababtuna waxay tahay qaabka oo oo shirka oo aad moodaysay inuu hal dhinac ka socday taasoo aad dareemaysay in maaragtay qaabka shirka oo loo yimid iyo juhdiga weyn ee la geliyey iyo sida loo soo ajiibay iyo waxaan islahayn iyo qaabka ajandaha maanta ka soo baxay ama maaragtay maxaanku idhahdaa ishee finaalkii waxa uu ku dhammaaday shirka taasoo aan dareemayna laftirkeeda markii u dambeysay ajandahii ugu dambeysay la akrinayay buuq laga sameeyey oo buuq ka dhacay tan kale waxaana sii daraa in dowladaha maamul dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka in warmurtiyeedkaasi loogu gefay ayaga oo maaragtay runtii wada shaqayn fiican ay dowladda dhexe ee federaalka ay maaragtay ay wada shaqeeyaan si wanaagsanna ay u wada shaqeeyaan tan kale warmurtiyeedkaas laftarkiisa waxyaalaha daliisha weyn lagu sameeyey waxay ahayd sharcigii doorashooyinka oo runtii labada aqal soo maray oo madaxweynaha uu saxiixay waana nasiib daro in maaragtay ay puntland tiraahdo annaga sharcigaasi ma ogolaanayno inay tiraahdo waa nasiib daro weyn waay
waa mahadsanta senator nadiir waxa ay sheegeen puntland haddaa shuruucda ku hormaro waxa ay shaaciyeen inaanan laga talagelin maamul goboleedyada door ku lahayn sida midda doorashadoo kale wada tasha ku iman oo ay ahaayeen wax oo dowlad goboleedyadu aysan waxba ka ogeyn marka miyaanay xaq u lahayn puntland iyo dowlad goboleedyadu inay barnaamijkan ay wax ka ogaadaan maadaama ay ka mid yihiin hogaamiyaashii dalka
waa run way ku leeyihiin door bay ku leeyihiin doorkooduna inta badan xataa puntland waxay ahayd meelahay ugu badnayd meelahay ugu badnaayeen ay maaragtay guddiga iyo wasaaradda iyo guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka labada dhinac dhammaantoodba meelaha ugu badnayd puntland ay kuna noqonayeen waxay ahayd puntland bay ahayd laakiin lama qaadan talooyinkii ay soo jeediyeen lama qaadan waad ogeedo markii aad joogtay aqalka sare ee sharciga aad meel marinayseen wakiiladii puntland way ka bixeen madasha
runtii waxaan kuu sheegaa maysan ahayn qorso wuxuu ahaa laga hagayay garow ayuu ahaa ninkan odayga ahee madaxweynaha puntland ah runtii wuxuu iska noqday nin caqabad dowladii puntlandna caqabad ku noqday dowladii dhexena caqabad ku noqday maxaa yeelay waxaad arkaysaa wax walba oo shuruucdii hataa baarlamaankii ayuu wuxuu rabaa inuu duro dowladdii inay maamul goboleedyada duminaysaa lagu sheegay oo magaalooyin uu dhiig ku daatay doorasho dood ka jirta ka soo baxday maamul goboleedyada qaar lagu duulay oo jubbaland tusaale usoo qaateen gobol soomaaliya ka mid ah ama maamul goboleed meelo ka mid ahna ee go'doonsanoo duulimaadka ka xayiran yahay intaasoo dhan miyaanay wax jir ahayn
horta feri waxaa jirta waa dulmiga ugu weyn ee aan isleeyahay ninka odayga ahaa ee deni oo mar walba uu maaragtay uu ka gelayo maamul goboleedyada runtii soomaaliyeed runtii middan jubbaland markaan soo qaadano oo kaleeto arrinta jubbaland iyadoo laysku hayo dowladii dhexe nidaamkii doorashada ay ahayd inay u dhacdo ama hadday noqoto soo xulistii baarlamaanka ama hadday noqoto doorashadii madaxweynaha ee xareen mastay oo axmed madoobe uu noqday nin asagoo keligiis inuu maroorsado axmed madoobe waa state maamul goboleed oo wuxuu ka yahay dowladda dhexe maxaa uga galay doorkii dowladda dhexena uu diiday senator door doorka dowladda dhexe maxaa weeye oo dowlad goboleedyada doorashadooda shaqada ay ku leedahay oo aan ahayn inay caawimto ama ay taageerto oo kor kala socoto shaqada aan ahayn oo dowladda dhexe ay ku leedahay maxaa weye marka aad leedahay soo xulistii baarlamaanka iyo doorashadii waa la baal maray
fiiri waxaa jirta sharciga dastuurka wuxuu u ogol yahay wasaaradda arrimaha gudaha inay maamusho dhammaan maxaanku idha doorashooyinka wadanka oo dhan inay goobjoog ka ahaato maxaa yeelay dowladda dhexe haddaysan jubbaland aysan doorashada ka dhacaysa hadday tahay mid baarlamaan hadday tahay iyo mid hadday noqoto maxaanku idhahdaa madaxweyne hadday noqoto doorasho madaxweyne hadday noqoto dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa laga rabaa inay maamushaan laga rabaa afraaca ugu horeeya inay dowladdu maaragtay maxaan ku idhahda wasaaradda arrimaha gudaha ay la socotaa la rabaa maamulada maamulada maxay qabanayaan marka shaqada maamulada maxay noqonaya marka wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku leedahay door buuxa ayay ku leedahay galmudug waad aragtay sida sharafta badan iyo wanaaga badan ee ku dhamaagalmuduggalmudugmarka waxaan rabaa oo kaleeto arrimahan oo warsaxaafadeedkan dib haddaan ugu noqono arrimaha gada ayay ka soo qaateen gada dawladii ciidan bay geysay maamulkii gobolka gadana wuxuu maarata maxaan ku wada shaqayn toosa uu la leeyahay dowladii dhexe ee federaalka ciidamadii xuduudada la geeyey dhibaato in loo abuuro oo dhibaato laga sameeyo dowladana teeda kaleta axmedmadoobe arrinta gado fursadaan kuu siinaya uga hadasha arrinta gado aqoonsanayn dowladda iyadaa waxaa laga rabaa inay xaliso oo oo ay meel walba oo dhibaato ka timaado oo shacabkaas dhibaato uga imaanayso arrinta gado iyo ay jubbaland oo su-aalan kaa weydiina laakiin waxaad tiri wasaaradda arrimaha gudaha iyadaa laga rabaa inay habraaca doorashada iyo siday u dhacayso ay soo diyaariso waana mas-uuliyad qaran oo saaran haddii ay sidaa tahay ma waxay xaq u leedahay oo keliya maamulada koonfurta ku yaala ama galmudug ama koonfur galbeed iyo jubbaland inay diyaariso maxaanay isugu dayin oo ay cabasho ugu keenin oo aan loo diidin tii ka dhacda puntland illee waa maamul goboleed kale kuwaan kale keliya loogu dhegan yahay fiiri fiiri waa waa sax su-aal fiican waaye su-aal fiican waaye okay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego taas iyadaa ah aada leedahay maxay u faragelin weyday waad ogeyd oo dowladda doorkeedii inay kasoo horjeysatay haddana tanaasul waxay samaysay dowladda dhexe tanaasul bay samaysay wax allaal wixii meesha ka soo baxay inay aqoonsato inay maaragtay maxaan ku idhahdaa ii sheeg ayna ay tanaasul samaysay dowladda dowladda dhexaa waxay ahayd midda dadka soomaaliyeed waxay qabaan puntland inay tahay meesha keliya ay ka badbaaday wax ay ugu yeereen xoog iyo awood sheegasho iyo kutumasho dastuur iyo in awooddii qaran ee ciidankii soomaaliyeed loo adeegsay maamul goboleedyada dadka aragtidaa qaba soo kuma saxna mar haddii baydhabo doorashadii ka dhacday adduunyadii ka faylisay waxaan kuu sheegaa adiga haddii aragti dadkaas ay qabaan ay jiraan aniga aragtidan qabaan kuu sheegaa iyo dad badan oo kaleeto aniga ilamid ah arrinta hadda maanta jubbaland ka socota iyo dhibaatada ka jirta iyagaa sabab u ah puntland baa sabab u ah waxaa weli sabab u ah maxaan ku idhahdaa ii sheeg madaxweynaha puntland deni baa sabab u ah
koonfur galbeed doorashadii ka dhacda ammaantay dadaa ku dhintay nin siyaasi ah u xihan dowladdii ay cafis dhuusamareebaa ugu dambaysay dagaalaa lagu qaaday habeen dhan baa dagaal ka socday dad ku dhinteen ma waxaa wanaag iyo sharaf iyo waxaad ku tilmaamaysaa guul meelaha weerarka ka dhaco dad lagu laayay cid maaragtay maxaan ku idhahdaa firi waxaan kuu sheegaa dhibaatada aad sheegaysid oo waxyaalaha ay maaragtay sheegaan kuwa dowladiidka ah ee dowladda ka soo horjeeda ee inay dowladdu horey u socoto nidaamkii dawliga ahaa kasoo horjeeda waa waxyaalaha ee mar walbaba ay ku hadaaqaan waayo waxa hadda adigu aad sheegayso galmudug sideed bilood baa waxaa loo fadhiyey arrinteeda loo fadhiyo maantana alxamdulilahi waa midaas lagu naaloonayo nidaam fiican oo kala dambayn leh hadda maanta maxaan ku idhahdaa lale masaarkii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigkii aan sugayna waayo tan koonfur galbeedna waa taa shaqaynayso oo maanta waxaan ku idhahdaa maamulka keliya ee ugu mashaariicda badan ee hadda maanta maxaan ku idhahdaa